ka shaqaynta cunta karinta maaha wax sahlan waxayna u baahan tahay midaynta maskax muruq iyo dadaal dheeri ah waxaana jira dhallinyaro ku nool degmada dhoobley oo noloshooda iyo tin qoyskoodaba kasoo saarta karinta cuntooyinka kala duwan halka kuwa kalena ay yihiin kuwa dalabka kasoo qaada macaamiisha una geeya shayadii ay dalbadeen oo ay bulshada soomaaliyeed u taqaano waytar oo la micno adeegeeye kuwa uu ka shaqeeya maqaayadaha degmada dhoobley haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaasi oon waraysi la yeelanay ayaa inooga warbixiyey shaqadooda iyo caqabadahay la kulmaan iyagoona inoo sheegay in shaqadani ay dhib badan tahay balse ay u dhabar adeegaan maadaama ay tahay shaqadani mid ay noloshooda iyo tin qoyskoodaba ay ku maareeyaan kood cabdiraxmaan shaysaaq aadan baa la yirahdaa waxaan ka shaqeeyaa maqaayada hotel siciid cocola oo ku taala magaalada dhobley marka khaasatan boostaajyada afmadowba ay ku taallaa maasha allah aad iyo aadaan u ladanahay shaqada waa inoo fiican tahay inkastoo marmar oo oo dhibaatooyin badan iska ima aqabad badan oo na qabsan karo laakiinse ade maasha allah maasha allah hadda shaqada waa inoo wacan tahay ani gaar ahaan waxaan ka shaqeeya dhanka kushiinkaan ka shaqeeya waxaan ka midnahay oo wiilasha cuntada u diyaariyo oo marka maqaahida dhanka kookanamaa qaabilsanaya hadda saasaan ka shaqeeya haa runtii aad baan u rajeynayaa waan ku hami dheerahay hami weyn baan leeyahay sababtoo ah ma doonayo hadda sanadkan soo socday iyo wixii ka dambeeyay inaan weetar sii ahaado waxaan doonayaa nolosheyda inay wax weyn iska bedelaan oo ganacsi ani iyo khaasa inaan furtaan doonaya maya maya maya shaqo walba waxay u baahan tahay inaad soo fahantid sababtoo ah shaqaada aqoonin iska galma noqonayso waayo wax walba marka hore waa inaad soo fahantaa laakiin shaqaada aqoonin ma geli kartid oo meel laga qabanayo meelka aan kala garanayn maba geli kartid sooma runtii ani haddaan runta kuu sheego muddo dhowr bilood aan lacag la-aan ku shaqeynaya sidaan wax u barto qofka markuu wax garanaynin iska dhib badan yahay sababtoo ah ani mar badan dhowr bilood saddex bilood afar bilood ayaan saan wax u barto lacag la-aan aan ku shaqeynaya marka ugu dambeyntii shaqadii waan fahmay waxay ii gaartay inaan lacag qaato laakiin markii hore aanan garanayn lacag maanan qaadanaynin ilaa aan shaqadii aan ka fahmayo marka waa sidaas wax walba marka waxaa ku qasban tahay marka hore inaad fahanto laakiin waxaad garanaynin maba qaban karta soomaa